bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وsaxbihi أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu sunan lilimaam abi daawuud sulaymaan bn اlأshcaf asijistaaniyi raximah اllahu tacaala qaala اlimaamu abu daawuuda raximah اllah baabu الصalaaةi bijamcin ay hada kani baabu bayaani axkaami الصalaati salaaddii axkaamteeda caddaynteediibu u baab yahay bijamcin fii jamcin lagu tukanayo salaadda musdelifo lagu tukanayo xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay salaadaha marka musdelifo lagu tukanayaana waa maqrib iyo cisho iyo waxaa weeyaan subax maqribka iyo cishahana waa jamcu ta'khiir oo qorraxdii carafay ku soo dhacday waa la soo tegey musdelifaa la yimid halkaa marka musdelife ayaa jumcadii ayaa labadii salaad lagu jamcinayaa maqribka iyo cishihii ayb sidaan soo marnay subaxiina waxaa weeyaan marka salaad ayaa lagu tukanayaa salaadda subax waagu markuu saa u bilaacaba labadii ragca ayaa la tukanayaa dadkii waxaa tukanaya meesha bariyey ilaa dadka qaar ducafada iyo wixii tabar daran iyaga waxaa loo ogolyahay inay habeen barkii ka dheelmadaane subaxa iyaga ma ku soo gaarayaan ayb waa iyaga taasaa yacni ruqso u leh ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can maalikin can ibni shihaab can saalim ibni cabdillaahi can cabdillaahi bni cumar anna rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalama nebigu sala almaqriba buu tukaday maqribkii iyo walcishaa ay cishihii bilmusdelifati buu ku tukaday jamiican iyagoo wada jiro oo maqribkiina saddex ragco cishihiina laba ragco oo markii horena uu maqribkii u addimay waa la aqimay maqrib buu tukaday haddana waa la aqimay labadii cishaha ayuu tukaday ayb salaadda marka minmusdelifo lagu tukanayo saas oo markaa salaadda qofku inuu maqribkii soo akhiro waayo dib u soo dhigo ayb oo markaa uu musdelifo keeno ayb قال xdثna بن حنبل وهو أحمد بن حنبل قال أخبرنا حماad بن khالد عن بن أbي ذئب عن الزهري بإسناaده ومعناه بإسناaد الحadيiث الأول ومعنى الحadيiث الأول qاaل waxa uu yihi بإقاamaة إقاamaة إقاamة إقاamo ayuu ku tukaday جaمca baynahumaa ou jamciyey mqribka cشhaha oo uu jamciyey salaaddii maqribka cishihii waa jamciye mid walbaana iqaamu u sameeyey biiqaamatin iqaamatin axaadiidta yacnii ibnu cumar si fiican aan u fiirinno xadiidkan hadda wuxuu tilmaamayaa waxba ma sheegin aadaan iyo iqaamo kama hadlin kii hore midkan isaga wuxuu leeyahay ayb xadiidkan marka biiqaamatin iqaamatin buu leeyahay iqaamo iqaamo mid walbaa waa u aqimay aadaan ma sheegin xadiidkan hay isagana ayb marka axaadiidku ay soo dhammaataan ka hadlaynaa marka biiqaamatin iqaamatin iqaamo iqaamo ayuu ku tu iqaamuu ku tukaday iyo iqaamo mid kastaa iqaamo gaara aadaan laguma sheegin jamaca baynahumaa uu jamciyey qaala axmedu qaala wakiicun wakiic waxa uu yidhi sallaa kulla salaatin salaad kastaa wuu tukaday biiqaamatin iqaamo ayuu ku tukaday labada maqribka iyo cishaha mid kastoo ka mida iqaamo gaar u ah buu ku tukaday qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa shabaaba xaaw xadaanaa maqhlad bnu khaalid almacnaa ay macnaahumaa waaxidu qaala akhbaranaa cuثmaan bnu cumar can ibni abi di'bin can الzuhriyi biisnaadi bni xambalin can xamaadin wamacnaahu isnaadkii xadiidkii hore aan soo dhaafnay ibnu xambal qaala akhbaranaa xamaad ibnu khaalid uu soo yidhi oo kale ayuu sheegay wa macnaahu qaala waxa uu yidhi biiqaamatin waaxidatin hal iqaamo ayuu ku tukaday likulli salaatin salaad kasta salaad kasta iqaamo u gaara biiqaamatin waaxidatin hal iqaamo likulli salaatin markaa uu u aqimay oo markaa waxaa weeyaan maqribkiiba u aqimay cishhiina gaar iqaamo kale u aqimay biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin walam yunaadi fi اluulaa xadiidkaasaa iigu xiran biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin salaad kasta hal iqaamo ayuu ku tukaday iqaamo u gaara walam yunaadi uma addimin filulaa midda hore yacnii maqribkiina looma aadaanin walam yusabbix ma sunnaysanin calaa ifri waaxidatin minhumaa labadan yacnii salaadood gadaashooda mid ka midana ma aanu sunnaysanin xadiidka marka waa saxiix oo bukhaari baa wariyey marka laga reeba walam yunaadi fi اluulaa waa shaad midda hore inuu u addimay ee sanad saxiixa ku sugnaaday walam yunaadi fi اluulaa iyada shuduudaa ku jira ayb xadiidkan marka biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin yacnii iyadana si fiican u xasuuso xadiidkii hore aadaanay iqaamo midna laguma sheegin kii labaad biiqaamatin iqaamatin buu sheegay kanna waa la mid waa sii caddeeyey midkaanoo biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin buu yidhi aadaankii buu anfiyey riwaayadan aadaankii bay anfinaysaa laakiin anfinta aadaanku waa shuduud waa shaad qaala makhladun lam yunaadi fii waaxidatin minhumaa midkoodna uma uusan addimin maqribkiiyo ceshii midna looma addimin qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala anba'anaa sufyaan can abi isxaaq wahuwa asabiiciyu can cabdillaahi bni maalikin qaal sallaytu maca bni cumara ayaan la tukaday almaqriba maqribka alaaan saddex waalcishaa'ana ragcatayni laba ragcaan kula tukaday faqaala lahu maalik bnu alxaarif ayaa wuxuu ku yidhi maa haadihi salaatu salaadani maxay tahay qaala waxa uu yidhi sallaytuhumaa waan tukaday maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaan la tukaday fii hada almakaani meeshaan biiqaamatin waaxidatin hal iqaamo ayaan kula tukaday hal iqaamo ayb riwaayadanna marka balfeeri xadiidka moxamed bnu kaiir alcabdi qaala xadaanaa sufyaan kaasuu idinkuguma xigana xadiidkan marka isagu wuxuu leeyahay biiqaamatin waaxidatin hal iqaamo hal iqaamo marka waxaa loo fahmi karaa intuu mana la addimin maqribkii baa loo aqimay waa la dhammeeyey ceshihii baa layska galay bilaa iqaamo laakiin macnaha lagu tawjiihinaya waxay tahay biiqaamatin waaxidatin buu ku tukaday ay likullin minhumaa mid kasto riwaayada horaa fasirayso ayb inta lagu xukumi lahaay ziyaadadaani waa daciif ama shaad waaye inta la dhihi laha waxaa ka toosan say culammadu u badan yihiin biiqaamatin waaxidatin ay likullin minhumaa sidii awalba oo hore u yidhi ilaa xadiidkii hore muxuu aha biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin u ahaa tan marka midaasaa loo celina riwaayadan qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala akhbaranaa isxaaq yacni bna yuusuf isxaaq bnu yuusuf alasraq can shariikin wahuwa bnu abi cabdillaahi الnakhaci shariiki اlqaadi saduuqun yuqdi akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wa muslim wa alarbaca can abi isxaaq can saciid bni jubayr wacabdillaahi bni maalikin qaalaa waxay dhaheen sallaynaa maca bni cumara ayaanu la tukanna bilmusdelifati musdelifaan kula tukanna almaqriba waalcishaaa biiqaamatin waaxidatin fadakara macna bni kaiir macnihi ibnu kaiir xadiidkii moxamed ibnu kaiir alcabdi macnihiisii baa marka uu sheegay ayb oo moxamed ibnu kaiir alcabdi waa xadiidkii hadda soo hormaray fadakara macna bni kaiir ayuu sheegay ayb biiqaamatin waaxidatintanna marka macnaheedu waxaa la dhahayaa un ay likullin minhumaa mid kastoo ka mida ayaa u adimay oo u aqimay qaala xadaana bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala akhbaranaa abu usaama can ismaaciil ismaaciil bn abi khaalid weeyaan can abi isxaaq wahuwa sabiiciyu can saciid bni jubayrin qaal afadnaa maca bni cumara ibni cumar ayaannu la soo shubannay oon yacnii la soo noqonnay carafaadka la soo noqonnay falammaa balagnaa markaan soo gaarnay jamcan musdelifa sallaa bina almaqriba waalcishaa maqrib iyo cisha ayuuna tujiyey biiqaamatin waaxidatin buu nagu tujiyey ay likulli salaatin waay salaad kasta marka alaaan saddex iyo wanatayni iyo laba ragco saddex maqribkii iyo laba cishihii falama insarafa markuu gaddoomay qaala lana bnu cumar ibnu cumar wuxuu nagu yidhi haakadaa sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu sidan buu noo tujiyey fii hada almakaani meeshaan uu noogu tujiyey ayb marka biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin unbaa markaa loo jeedaa baa la dhahay oo ilaa haddii kale likulli salaatinta waa shaad bay noqonaysaa qال xdثna مسدد qال أخبرna يحyى wهو بن سعيid القطان عن شعبة qال xdثnيi سلمة بن كhayl qال رأyت سعيiد بنa جubayri أقاama بجمعin isagu ku nagaadaan arkay fasalla almaqriba alaaثan uma salla alcishaaa ragcatayni buu tukaday uma qaala ayb uma qaala waxa uu yidhi markaa kadib aqaama aw amara saasaa ku jirta mida dambe mida dambe xadiidka dambe waa saas ayb qaala waxau yidhi shahidtu bna cumara ibna cumar ayaan xaadiray sanaca fii hada almakaani meeshaan isagoo ku sameeyey midla haadaa kan oo kale wa qaala wuxuuna yidhi shahidtu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam sanaca midla haada fii hada almakaan kan oo kale uu sameeyey meeshaan uu ku sameeyey aqaamadaa hore marka ra-aytu saciid bna jubayr aqaama bijamcin meeshaabuu ku aqimay fasalla almaqriba alaaan uma salla alcishaaa ragcatayni buu toos u tukaday shuduud baa ku jira marka ayb oo kuwii kii hore lagu soo sheegay qaala xadaanaa maa yacni waxaa weeyaan sideeda yani in salaad walbaa uu gaar ugu aqimay laakiin middan ibnu jubayr de ficilkan baa diidaayadan intuu aqimay ayuu maqribkii tukaday saddex waa tukadaya ka bacdina layidhi cishuu ku daray labadii salaad gaar baa loo kala sheegay laba iqaamana lama sheegin ayb qaala xadaanaa musadadun xadiidka aan dhammayna qaala xadaanaa musadadun قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر ابن عمر بن كلائمد من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن مؤمنا هين ابن عمر يفطر إنه نوغاي من التكبير والتهليل الله أكبر إيه لا إله إلا الله إنه كن نوغاي ما بأهين أد بوقوع العلنا يعني لا إله إلا الله رأيه الله أكبرت حتى أتينا المزدلفة على قالنا مركب talbiyada mararka qaar in lagu bedelayo takbiire iyo tahliil in lagu bedeli karo laa ilaha illa allahu iyo allahu akbar iyo anasna waa dhahayaa minaa man yukabir wa minaa man yaxmed wa minaa man yulabii waxaa naga mid ah mid talbiyeysanaayo iyo mid allahu akbar dhahayo marka intaba inay wada bannaan yihiin xataa atayna almusdelifata ilaa aanu ka nimid faadana waa adimay wa aqaama waa aqimay ow amara insaanan ama qof buu amray faadana waa aadaanay waaqaama waa aqimay fasallaa bina almaqriba buuna tujiyey alaaa rakcaatin uma iltafata ilayna inagii buuna milicsaday faqaala waxau yidhi asalaa salaadda asalaa fasallaa bina alcishaaa cishihii baa markaa uu na tujiyey ragcatayni laba ragco uma dacaa bicashaa'ihi cashadiisiibuu u yeertay qaala wuxuu yidhi ashcad qaaladan ashcad baa leh وأخبرني ciلاaج بن cمri wxuu ii sheegay بمثل xadيiث أbي عن بن cمر أشcث بن سليم عaن أbيهi bu ah mogtaha ciلاaج بن cمri baa wxuu ii sheegay u leeyahy بمثل xadيiثi أbي عن بن cمر فaqiila لبن cمر baa waxaa lagu yidhi فيi ذلiكa arrinkaagaas yaa wax laga su'aalay faqاala wuxuu yidhi صalaytu مaعa رasuuل اللahi صلى الlaه عليه aلي وسلم nebigii baan la tukaday haakdaa sidaan oo kalean ula tukaday halkaasuu abu daawuud axaadiid ibnu cumar ku dhammeeyey marka xadiidka soo socta haddana ibnu mascuud uu gelaya baabkan marka waxaa weeyaan xadiidka jaabir ayaan soo marnay waa xadiid toosan khilaaf male yacnii ta'wiilaad iyo ixtimaalaad male wuxuu tilmaamay in nebiga loo addimay maqribkii la aqimay maqrib uu tukaday haddana la aqimay cisho laba ragca uu tukaday xadiid jaabira marka ibnuulqayim uu rajaxay xadiid ibnu cumar wuxuu leeyahay idiraab badan baa ku jira oo mar wuxuu leeyahay aadaan iqaamo ma sheegaayo mar aadaankii baa lagu anfinayaa laba iqaama ayaa la sugaa marna waxaa weeyaan laba hal iqaamo ayaa la sheegayaa idiraab waayuu leeyahay marka duruqdaasna waa takaafu'day oo duruqdan hadda aan soo marnay midna midka kale kama xoog badna bina'an calaa daalika marka idiraab baa ku dhacay xadiidi jaabirana waalcamalu calaa xadiidi jaabir maslagaasaa ibnuulqayim uu maraa halkanna waa ku ishaaray qolada wax jamcinaysana wuxuu leeyahay waa takallufeen alimaamu nawowi iyo culamo badanna iyagu waxay leeyihiin riwaayaadka ibnu cumar waa isfasirayaan intooda badan kuwan iyagu shuduudka ku jira iska daa laakiin inta ixtimaalaadka uu geli karo waa isfasirayaan ayb oo midda hore yacnii riwaayaadkan uu leeyahay biiqaamatin waaxidatin waxaa lagu fasiraa biiqaamatin waaxidatin likullin minhumaa salaad walba in laga wado oo aan laga wadin hal iqaamo keliya oo khaliyo meel taagan saas darteed marka haddii la jamciyo waxaa ka imaanaysa laba iqaamo inuu sheegay aadaanka anfinta uu anfiyeyna waxaa laleeay ciddii sugtay yaa laga qaadanaa waa ziyaadaةu cilmin maslagaa marka alimaamu الnawowi ayaa maro fii شharxi muslim saxiix muslimka sharxiisa ayb ibnu xajarna waxaad moodaa buluuqulmaraamka inuu maslagaas maraayo maxaa yeele markuu keeno xadiidka axaadiidtan ibnu cumar uu leeyahay wazaada abu daawuuda midii wuxuu sheegayaa likulli biiqaamatin waaxidatin likullin minhumaa ziyaadada abu daawuud buu gaar u qabanaa marka bikulli likullin minhumaa kaannahaa yacnii inay iyada faysalaynayso ayb marka xadiidta ibnu cumar marka iyagu culammada labadaas masle ay kala maraan qola jamcinayso iyo ibnuulqayim oo dhahayo jamcintaani takallufaa ku jira maxaa yeele axaadiidta dambe oo hadda ibnu cumar laga warinaayo yani hadda weliba kii u dambeeyey waa la aqimay salaaddii markii la tukaday horaa un laga kacay asalaah unbuu yidhi markaasaa hore laga galay iqaamo lama sheegin marka wuxuu leeyahay waa kuwaas middaas jaabir baa marka la rajaxa laba waxyaaboodaa lagu rajaxayaa mid waa middaas hadda aan sheegno wejhu tarjiixa labaad oo xadiidka jaabir lagu rajaxayaa waxaa weeyaan wejhu tarjiixa labaad waxaa weeyaan wuxuu waafaqsan yahay xadiidka jaabir kii carafaad labadii salaad lagu jamciyey duhurkii casirkii duhurkii iyo casirkii layskuma khilaafin in la addimay uma la aqimay duhurka loo aqimay kadib haddana yacnii laga baxay casirkiina in loo aqimay aadaan waaxid iyo iqaamatayn layskuma haysta uu leeyahay jamacii yacnii lagu soo sameeyey carafaad jamacaanna kaasuu la mid yahay xadiidka jaabir marka wuxuu waafaqayaa wixii carafaad lagu soo sameeyey iyo wixii musdelifo lagu sameeyey labadaas wejba marka wuxuu leeyahy ibnulqayim xadiidka jaabiraa loo rajaxa isagana camalku dabcan isaga waay ayb qaala xadaanaa marka tahdiibu sunanka iyana saas camalu ku sheegaa qaala xadaanaa musadadun ana cabdalwaaxid bni ziyaad وأbا cawاnة huو الوضاx بن cabdاللahi اليشhكuري وأbا mعaaوiية وhuو أbو mعaaوiyaة الضريiض محamed بن khازin xadaثuuهum waxay u sheegeen dhammaantood saddexdaas nin muسdد waxay u sheegeen عن الأعmش xadaثuuهum عan الأعmش أنa cabdالواxid بن زiياad وأbا cawاnaةa وأbا mعaaوiyaةa xadaثuuهum musdد iyo غayrkii wa ayb can اlacmash ka sheegeen can cumaarata can cabdiraxmaan bni yaziid can ibni mascuudin qaal ibnu mascuud baa wuxuu yidhi maa ra'aytu ma aanan arkin rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam rasuulka sallaa salaatan isagoo salaad tukaday ilaa liwaqtihaa waqtigeeda unbuu ku tukanayay ilaa liwaqtihaa ilaa liawali waqtihaa waqtigeedii uu ku tukanayay ilaa bijamcin musdelifo mooyaane meeshaa musdelifo salaaddii uu ku tukaday ma ahano fainahu maxaa yeelay nebigu jamaca bayna almaqribi waalcishaa maqribkii cishihii waa jamciyey waa isku daray salaaddii maqrib iyo salaaddii cishaha oo maqribkii wakhtigiisii waa raray midii cishahaba u geeyey laakiin ibnu mascuud sidan uu leeyahay ma aanan arkin dee nebigu laakiin waa sameeyey madiine dhexdeeda uu ku jamciyey duurkii casirkii maqribkii cishihii isagoo madiine jooga waa soo marnay safar la'aan iyo cabsi la'aan iyo roob la'aan ee tabuug yacnii waa ku jamciyey halkan laftirkeeda carafaad waa ku jamciyey ayb marka taa iyadu jamcintaas waa jirta wa sallaa salaata subxi buu tukaday salaadda subax min alhadi maalintii berri ahayd maalintaa ay joogaan iyaga berrideeda qabla waqtihaa subaxii buu tukaday qabla waqtihaa waqtigeeda ka hor waqtigeeda ka hor daahirka waxaad moodaysaa yacnii in laga wada iyadoon gelinba u tukaday sidaana macnuhu ma ah qabla waqtihaa wuxuu u jeedaa qabla waqtiha almuctaad waqtigii laga caado dhigtay markay salaadda soo gasho inta la aadaano ayaa cabbaar la sugi jiro inta la sunnaysto xoogaa yar markaa la sugo kadib ayuu nebiga geli jiray salaadda laakiin maalinkan musdelifo waxba lamaba sugine waagaa lala tukaday waaga ayaa lala tukaday waa berigi macnaha marka sidaa weeye xadiidkan marka isaga baabkan wuxuu usoo dhexgeliyey salaadda lagu tukanayo musdelifa waa maqrib iyo cishoo la jamciyey iyo salaad subax waxaa kaloo xadiidkan uu faa'iideynayaa salaadda subax awalu waqtihaa baa laga tukanaya mar allaale markay dhalato horaa laga gelaa salaadda ayb qaala xadaثna أxmed bnu xambal qaala akhbarana yaxya bnu aadam qaala xadaثna sufyaan can cabdiraxmaan bni cayaashin can zayd bni caliyin can abiihi waa zayd bni cali bn اlxusein zayn اlcaabidiina dhalay aalubeytku ka mid yahay ayb waa ninkii ay yidhaahdeen marka qoladan marka raafidada ay ku yidhaahdeen abubakar iyo cumar iyo ka waran markaasuu yidhi abubakar iyo cumar islaamka labadoodii labadiisii sheekh waaye humaa wasiiraa jaddii awowgayga labadiisii wasiiray ahaayeen gacantiisa midig iyo bidixay ahaayeen laa aquulu fiihimaa ilaa khayran khayr maaha wax kale kama sheegayn markaasay diideen way diideen xaafidadu markaas bax naga tagay dheheen marka walidaalika culamada waxay dhahaan min daalika sumuu raafidatan raafida meeshaasaa looga bixiyeyoo zayd bay naceenoy diideenay tuureen qolada kale marka zaydiyada iyaga la yidhaahday hadda yemantan ku badan iyagu waxay ku baaqi noqdeen abubakar iyo cumar ma caayaan zaydiyadii hore kolley abubakar iyo cumar ma dacniyaan mana caayaan laakiin waxay leeyihiin xagga fadliga abubakar iyo cumar waa laga fadli badnaa cali baa ka fadli badnaa laakiin imaamadooduna waa ansaxda bay leeyihiino nin mafduula imaam waa noqon karaa faadilkiiyo joogi taa laftirkeedu waa mas'alo baadi ah oo ahlu sunnada looga baxo laakiin waxay kiroon yihiin raafidadii markaas iyagu ma caynayaan waa yacnii nooc fadliya waa u qirayaan kuwan laakiin waa gaalay leeyihiin abubakar iyo cumar waa laba sanamu ay leeyihiin oo quraysh ay caabudi jireen qur-aanka taxriifiyeen raafidadu iyagu ictiqaadkooda kufri waayadan kufri cad waayo oo qur-aanka ka hor imaanayo maxaayna qur-aankiina waa ammaana iyaduna waa caynayaan weliba diintoodii bay durayaan ay caynayaan ayb zaydyada laakiin culammadii hore qaar baa waxay yidhaahdeen zaydi ii keen yacnii yanii zaydi zaydi kabiira ii keena ii tuuniyi bizaydiyin kabiir waxaan kuu keenayaa raafidi sakiir yacni meel dheer kale ma jiraanay ka wadaan zaydigu hadduu weynaado raafidin sakiir unbuu isku bedelayo saasoo kalea marka ay yidhaahdaan calaa kullin meeshaanay aad u joogaan marka yemantan aad marka waxay fiqhi gaara oo alimaam yaxya alhaadi ay ku magacaabaan ayay leeyihiin oo subulusalaamkan iyo naylul awdaarka shawkaani iyo waa ku arkaya waqaalat alhaadawiyatu iyo haadawiyada marka kuwaasu u jeedaa ijmaacoodana wax ictibaara uu leeyahay maleh khilaafkooduna ictibaar ma leh madaahibtan yani yani khilaafkooda la tirsada kumaba jiraanba ayag iyagaa marka meesha ku dhigay maadaama ay ku dhex koreenoo iyaguna ay ahaa jireen markii dambese ay sunnada un markaa qabsadeen de qofku meesha marka un fiqigii u meesha uu joogi jiray wixii ka jiray unbaa un nooc mushaarako unbuu ku leeyahay walidaalika shawkaani waa ka sharxayba yani waa inkastoo sharx aan la dhihi karno waaba iska naqdiye sayluljaraarka asayl اljaraar almutadafiq calى xadaa'iq اlazhaar xadaa'iq اlazhaarka waa kitaab madhabka zaydiga fiqhiga ku socdo marka aadu u naqdinayaa waxaa la dhihi karaa shibhii raddi camal waaye haddana laakiin wuxuu u dhigan yahay sidii sharx camal qaala iyo aquulu iyo qaala aquulu oo haddana sharx iyo meelo ayb can zayd bni caliyin can abiihi can cubayd الlahi bn abi raafic can caliyin qaal cubaydاllahi bn abi raaficana wuxuu ahaa kaana kaatiba caliyin cali kaatibkiisa ahaa nin fiqaana waa ahaa akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi sita qaala waxa uu yidhi falamaa asbaxa markuu soo waabariistay yacni الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam wawaqafa uu istaagay calىa qusax qusax meesha la yidhaahdo oo musdelifo ka mida ayuu istaagay faqaala waxa uu yidhi haada kani qusaxu qusax weeyaan wahuwa almowqifu waana mowqifkii la istaagayey waa meeshaan aniga istaagay yani mowqifkii aan istaagayey waa wa jamcun meesha musdelifaana jamac iyadaa la yidhaahdaaye wa jamcun jamcina kulluhaa mowqifun dhammaanteed waa meel la istaagay anu halkan baan istaagay iyadoo dhanna waa mowqif laakiin jamc qusax marka waa meeshii nebigu istaagay waay wanaxartu haahunaa meeshan baan ku gowracay wminan minana kulluhaa manxarun meel wax lagu gowracdo fanxaruu fii rixaalikum xaafadihiinna ku gowracda ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa iyadana mowqifka meesha yanii musdelif oo dhan inay mowqif tahay qala xadaثna msdd qala akhbarana xfs bn giyaaث can jacfar bni mxamed can abihi can jaabir ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal waa xadiidkii dheeraayoo jaabir waay hadan xadiid ibni cumar ibni mascuud cali bn abi طaalib jaabir intaasoo musdelifo ka keenay iyo kuwa hadda gadaal ku keeni doona ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam qaala waxau yidhi nebiga waqaftu haahunaa meeshaan baan istaagay bicarafata aan ka istaagay وcarafatu carafana kuluhaa mowqifun wawaqaftu haahunaa halkan baan istaagay bijamcin musdelifa wajamcun musdelifana kuluhaa mowqifun dhammaanteed waa meel la istaagay wanaxartu haahunaa meeshan baan ku gowracay wa minan kuluhaa manxarun minoo dhanna waa meel wax lagu qalan karo fanxaruu fii rixaalikum guryihiinna markaa yanii meelaha aad degan tihiin iskaga gowracda maadaama ay mino deganaayeen ayaga marka mino iyo maka o dhan waa lagu gowracan karaa hadyigana fuqarada waxaa iska leh xaramka dad xilliga meel kale laguma gowrici karo aan xaramka ahayn soonka waa loo qaadan karaa meelaha kale oo toddobada dambe waata la soo qaato laakiin gowraca iyo nusuga asaga xaggaan lahay haddii uu hadi yanii kugu laasimay dem ood ogaato adoo yacni meeshii ka soo tegey intaad dirto ood qof xaram joogo wakiilato halkaa in lagu gowraco meeshaas in dhiigga looga keeno maxaa yeele ilaahay meeshaasaa wuxuu uga dhigay iyo u yeelay marka walidaalika xaramaa lagu tilmaamay xaram meelahaas dadka hadda waxaa weeyaan xaramyaal kaley samaysteen xoolaha la qaadaa halkan laga qaadaa kumanaan kilomitira loo sii wadaa turbadii sheekh hebela lagu daadinaa dhiiggii nooc waxaa weeyaan waa tabdiil oo diinka ilaahay la beddelaayo tan laga taga yacnii meelihii ee barakaysnaa alla uu amray maxal uga dhigay hadyiga haddii meelo kale lala taga khatar wa qaala xadaثana alxasan bnu caliyin wa huwa alxulwaaniyu qaala akhbaranaa abu usaama can usaamata bni zayd abu usaama xamaad bnu usaama weeyaan usaamat bnu zaydna waa huwa alleytii usaamat bnu zayd alleytiy can caطaa wabnu abi rabax qaala xadaanii jaabir bnu cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi kullu carafata carafa oo dhan mowqifun weeyaan wa kullu minan mina dhammaanteedna manxarun weeyaan meel wax loogu gowracdo wa kullu lmusdelifati musdelifa dhammaanteedna mowqifun weeyaan wa kullu fijaaji maka maka jidadkeeda dhammaanteedna dariiqun jid weeyaan iyo wamanxarun meel laga soo galo laga baxo iyo meel wax loogu gowracdo qaala xadaana bnu kaiir qaala anba'naa sufyaan can abi isxaaq can cumara bni maymuun qaala cumar bnu اlkhadaab waxa uu yidhi can cumara bni maymuun qaala qaala cumar bnu اlkhadaab kaana ahluuljaahiliyati ahlujaahiliyadu waxay ahaayeen laa yufiiduuna inay aanay ka noqonaynin aanay soconaynin ayb xataa yarow intay ka arkaan ashamsa kaana ahluuljaahiliyati waxay ahaayeen laa yufiiduuna inaynan ka noqonaynin oo ka tegaynin ay min musdelifata musdelifo kama aanay tegi jirin xataa yarow intay ka arkaan ashamsa qoraxda yani musdelifo habeenkii baa la baryey subaxii salaad subaxaa lagu tukaday salaaddii subax marka lagu tukaday ee laga baxay waa la ducaysanayaa nebigu waagu markuu caddaaday oo xoogaa caddaan caddo ay noqotay ayuu dhaqaajiyey iyadoon weli qoraxdii soo baxin ahlu jaahiliya laakiin markay meeshaas joogaan subaxii ilaa ay qoraxda ka soo baxdo kama dhaqaaqi jirin musdelifa axkaamta marka musdelifa waxaa ka mid a qofkii ku baryo salaadda subax ku tukado inuunan ka dhaqaaqin yacnii inuu inuu markaa yacni ka dhaqaaqo qabla duluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin waa inuu ka dhaqaaqo ile jaahiliyadaa qoraxda sugi jirtay intay ka soo baxaan nebiguna waa khilaafay calayhi الsalaaةu wasalaam ahlu jaahiliyada ma aynan bixi jirin oo musdelifo kama bixi jirinoo mino markay u socdaan xataa yarow intay ka arkaan ashamsa qoraxda calaa habiirin buurta habiir la yidhaha ay ka arkaan buur markaa musdelifo ku xeeran oo habiir la yidhaah ayay markay qoraxda ka arkaan oo dhanka bari xigto yani dhanka qoraxda xigto ayaa markaa kadib unbay socon jireen oo waxay dhihi jireen ashriq habiir kayma nagiir buurta habiir haddii aa yacni soo bax soo iftiin soo iftiinay dhihi jireen saan marka u baxno buurtaa markay qoraxdii marka ka iftiinto ay dhaqaaqi jireen nebigu marka waa khilaafay fakhaalafahu الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam nebiga waa khilaafay fadafaca waa baxay musdelifow ka baxay qabla duluuci shamsi intaanay qoraxdu soo bixin ayb xadiidkan marka bukhaari baa wariyey wuxuuna tusayaa mukhaalafatu اlkufaar in nebigu uu ku dadaali jiray mushrikiinta mukhaalafadooda baabu الtacjiili min jamcin ay haadaa kani baabu bayaani xukmi tacjiili ka degdegis laga degdego min jamcin musdelifo laga degdego xaggeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisa ayb tacjiilkan wuxuu ka wadaa musdelifa waxaa laysku ogaa in la baryo subax oo kusoo salaad subax lagu tukado ma la degdegi karaayo habeen barki ma laga bixi karaa masaladaas waa rabaa halkan uga hadlo haddii laga bixi karana yay u bannaan tahay haddii marka ay in laga baxaa bannaan tahayna camalka maalinta dambe la qabanaayo goormuu u bilaabmayaa qoladii iyaga la diray habeen barkii la diray saddexdaas mas'alo iyou uga hadlayaan qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa sufyaan qaala akhbaranii cubaydullaahi bni abi yaziida annahu samica bna cabbaasin yaquul ana miman qadama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam ana anigu miman ayaan ka mid ahay qaddama rasuulullahi nebigu uu hormariyey sala allahu calayhi waaalihi wasalama leylata almusdelifa habeenkii musdelifa dadkii uu hormariyey ayaan anigu ka mid ahaa buu yidhi fii dacafati ahlihi ehelkiisa kuwoodii taagta darnaa dhexdooda u hormariyey ugu daray kuwaasaan ka mid ahaa buu leeyahay ibnu cabbaas nin dhallinyara nin yar buu ahaa markaa marka dadkii hore u baxayoo taagta darnaabuu nebiga ugu darayoo uu yidhi ordaha sii baxa sababku marka ay u baxayaanna waxay tahay zaxmada iyo cidhiiriga dadka inay iyagu ka badbaadaan subaxda tobnaad ilaa subaxda tobnaad waa marka camalka ugu badan la samaynaye iyagii marka waxaa loo oggolaaday habeenbarkii ayaa la diray habeenbarkiiba inay iska sii tagaan oo mino marka ay sii joogaan oy hore usii tagaan ayb ibnu cabbaas marka wuxuu leeyahy ana anigu miman baan ka mid ah qadama rasuulullahi uu hormariyey sala allahu calayh ali wasalam leylata almusdelifa habeenkii musdelifa fii dacafati ahlihi maca dacafati ahlihi baan ahaa dadka ehelkiisa kuwooda taagta daran baan ku dhex jiray xadiidkan marka bukhaari muslim baa soo saareen wuxuuna deliil u yahay dadka qaar inay ka daahi karaan inay yacnii ka hormari karaan subax oo subaxdiiba aanay ku tukanaynin musdelifa qال xadaثna mحamed بن kaثيir qال أنbأna سfyاan qال أخbarna سلمة بن كhayl عan الxasن الcuraniي عan iبn cabaasi qaal qadamna rasuul الlahi slى الlaه عalيه aلي وsلم nebigii baana hormariyey leylaة الmusdelifa habeenkii musdelifa ayb ugaylimata bani cabdالmuطلب ugaylimata bani cabdالmuطلب ayuu nebiga hormariyey reer bani cabdilmuطalib ilmahoodii yaryaraa ayuu hormariyey calىa khumuraatin dameero korkood iyagoo markaa fuushan fajacala wuxuu gudagalay nebiga yaldaxu inuu yacnii markaa aayar u dharbaaxaayo fajacala nebigu wuxuu gudagalay yaldaxu inuu aayar u dharbaaxayo afkaadanaa bowdyaheenna wayaquulu ou dhahayo ubayniya war ilmahaygii yaryaraayow laa tarmu ljamrata jamratulcaqabaha tuurannina xataa tadluca ashamsu intay qoraxda ka soo baxdo intay qoraxda ka soo baxdo ha tuurannina xadiidkan marka ibnu cabbaas wuxuu leeyahay habeenkaa nebiga waa na soo hormariyey uqaylimata bani cabdilmuطalib marka waa beddelay marka damiirkaas qadamanaadaas yaa laga beddelaya qadamanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam wauna soo hormariyey nebiga leylata almusdelifa habeenkii musdelifa ugaylimata bani cabdilmualib qadama ugaylimata bani cabdilmualib uu soo hormariyey ilmihii reer bani cabdilmualib kuwoodii yaryaraa calaa khumuraatin iyagoo dameero la soo saaray jamcu ximaar fa jacala wuxuu gudagalay yaldaxu inuu dharbaaxayo xoogaa yar ayb ladxiga marka waa dharbaaxidda aadka u fudud wayaquulu ou dhahayo ubayniya war ilmahayga haddaa ilmahaygii yaryaraayow laa tarmu ljamrata jamrada ha tuurannina jamrada marka waa jamratulcaqaba ha tuurannina xataa tadluca shamsu intay qoraxda ku soo baxo ayb halkan marka masalada waxaa meeshan marka qaybtan dambe marka mas'alaa ku jirta marka dadkii iyaga in la hormariyo dacafada muslimiin yacnii yaryar dadka yaryar iyo dadka waaweyn in lasii hormariyo ay sii baxaan waa loo rugseeyey laakiin camalka maalinta tobnaad la qabanayo wuxuu ka bilowdaa dhagax tuurka jamratulcaqabaa la tuuraya jamratulcaqabana waxaa la tuuraa markay qoraxda soo baxdo maalintaas maalinta tobnaadka qoraxda markay soo baxdaa la tuuraa maalmaha dambe oo ayaamu minanse bacda duhuraa la tuuraa iyada oo nebigu tuura calayhi salaatu wasalaam labada xaaladay kala leedahay middani marka ma bannaan tahay in la tuurto qabla duluuci shamsi xadiidkan marka wuxuu leeyahy lama tuuran karo weliba dadkii dacafada ahaa ilmihii yaryaraaye taagta darnaa ayaa nebigu uu diray ayuu wuxuu amray inaynan tuuranin xataa tadluca shamsu intay qoraxda ka soo baxdo walidaalika marka isxaaq iyo rag lamida waxay ku tageen fuqahada qaarkood in aan la tuuran karin qofkii qabla dhuluuci shamsi tuurtaana waa ku soo celina sidaasay sheegeen alimaamu shaafici iyo fuqahada iyo cataa ibn abi rabax iyo rag badanna waxay ku tageen in ay bannaan tahay qabla alfajar in la tuuran karo mar haddii nusfuleylka la dhaafo habeenbarkiiba haddii la dhaafo waa la tuuran karaa xadiidkan amarka ku jirana amru istixbaab waayuu leeyahay xadiidkan waa amru istixbaab wuxuuna deliil uga dhigay oo qariinada oo waajibkan oo amarkan ku leexiyey xadiid daxaawi oo warinayo weeyaan min xadiidi yacnii ibni cabbaas lowla ibni cabbaas canhu qaal waxa uu yidhi ibni cabbaas isagoo ka warinayo bacahanii nebiyu sal lla cl slam maca ahlihi nebiga ehelkiisa ugu daray wa amara fii an waxaana uu amray wa amaranii inaan markaa tuurto an armiya maca alfajri fajarka inaan la tuurto fajarka inaan la tuurtou nebiga i amray xadiid noocaasoo markaa daxaawi uu warinaya ibnu xajarna fatxulbaariga oo markaa uu kaga aamusay camaanu takhriij ma aanu gelin mana xukumin intaa unbuu sheegay iyo xadiidka asmaa oo bukhaari warinayo kan asmaa oo bukhaari warinayo noona imaan doono oo ay leedahay asmaa annahaa taqadamad way hormartay wa ramat iljamrata intay dadkii hormaray ka mid noqotay maray waa yeel ahaydo indhabeeshayo ayay tuuratay uma rajacad waa soo laabatay fa sallat isubxa fii mansiliha mina gurigii ay ka deganayday subaxa ku tukatay qabla alfajar bayba tuuratay soo ma aragti nacam marka baa ninkii wuxuu ku yidhi mowlaheeda ahaa yaa hantaah maa uraanaa ilaa qad qallasnaa waa uma maleeyo yidhi ilaa inaan degdegnay maahana oo yacnii aad u mugdi iyadoo aan tuurannay qaalad waxay tidhi yaa bunay inna rasuula اllaahi sala اllahu calayh waali wasalama adina liducun wiilkaygiioo rasuulkii ilaahay wuu u idmay haweenka waaweyn waa u idmay bay tiri rasuulkaa u idmayay tiri waa marfuuc marka xadiidka kalena waxay leedahay sidaanaan u tuurannay calى cahdi rasuuli illahi sal ا slam waa markaa xukmu rafci buu leeyahay marka shaafici intaa adiladaas isaga marka wuxuu leeyahay meesha laa tarmuudan hadday nahyi tahayna de karaaha lagu xambaaraya amarka laga faa'iidaysanayana amru istixbaab ayuu noqonayaa saas u dhahaya ayb imaam axmed iyo isxaaq yani waxaan ujeedaa imaam axmed iyo jumhuurta jumhuuru ahlilcilmi iyo imaam axmed iyagu waxay ku tageen qabla alfajr haddii la tuurto waa lagu celinaya amaa laakiin bacda alfajri wa qabla duluuci shamsi dhib ma laha jumhuurtu iyagu saasay qabaan marka ugu yaraan in bacda alfajr un la tuurto iyadoo weliba ay wax ku jiraan marka qofka xajkiisii koowaad oo kale uu yahay iyo khilaafkan siduu uga baxo waxaa u roon inuu tuurto bacda duluuci shamsi maxaa yeele waa xooggan yahay khilaafkan xadiidka nebigu yacnii axaadiid badan uu ku tilmaamay inaan qabla duluuci shamsi la tuuranin culimmada marka iyaga hadda yacni markaa xijaaj oo xajka iyo manaasigta iyo iyaga markaa maamulo unkana xagga fataawooyinka iyo iyagu waxay yidhaahdaan way bannaan tahay jumhuurta qowlkoodaasay qabsanayaan iyo qowlka shaafici xataa maxaa yeeley waxay leeyihiin sababta loo hormarinayo waa lirafci alxaraj haddii la yidhaha ha sugaan qoraxda markay soo baxda ha tuurtaan dadkiisoo kuma imaanayay leeyihiin dadkii iyaga soo dhaqaajiyey intaysan qoraxda soo bixin waa soo gaarayaan maxaa iyaga loo soo hormariyey marka inaan lagu inaynan zaxmada ku dhibtoonin xigmadii markaa saas ay leeyihin marka masaladaa marka calaa kulli xaal qaababkaasay leedahay ibnulmundir isaga wuxuu leeyahay ninkii bacdalfajar tuurto qabla duluuci shamsi ma ku celinayo le sababtoo ah yacni ma dhihi karo waa ku celinaya laakiin sunnadau khilaafay sababtoo ah ma ma ogi buu yidhi cid tiri waa ku celinayaa ibnu cabdilbar baa wuxuu yidhi cid tiri waa jirtaa yuu yidhi hawri iyo sufyaanu hawri iyo rag badanuu keenaya ibraahiim ulmakhaci iyo way jiraan dad ha ku celiyo dheheen walidaalika marka weli khilaafku waa taagan yahay masalada marka ma ma taas ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi alladxu addarbu layin dhufashada jilicsan waa tartiibta ah qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbarana alwaliid bnu cuqba qaala akhbarana xamزaةu zayaad xamزaةu zayaad waa qaariga qaariga qiraa'ada macruufka ale min rijaali muslimna waa ka mid yahay ayb can xabiibin can caطaa can ibni cabaasin qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yuqadimu inuu hormarinayo ducafaa'a ahlihi ehelkiisa kuwooda taagta daran biqalasin mugdi ayuu ku hormarinayey wayamuruhum wuxuu amrayey waya'muruhum wuuna amrayey yacnii laa yarmuuna aljamrata jamrada inaynan tuuranaynin xataa tadluca shamsu intay qoraxda ka soo baxay ana marka kii hore oo kalea qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala akhbarana bnu abi fudayk can الضaxaaq yacni bni cuثmaan can hishaam bni curwa can abihi can caaئiشhaةa radi allahu canha annaha qaalat arsala الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam nebigu wuxuu diray biumi salma leylata الnaxri habeenkii dhuundhowga maalintii habeenka ay bisha habeenkii tobnaadka ayuu diray umu salama nebiga faramat iljamrata bay tuuratay qabla alfajri subaxa ka hor uma madad way iska tagtay faafaadat dawaafkii bay samaysay ifaadaha wakaana dalika alyowmu maalinkaas alyowm aladii yakuunu rasuulu اllahi sal ll ly slam waa maalintii nebiga uu lahaa ay tacnii cindahaa tacnii waxaan ujeedaa cindahaa agteeda maalintii nebiga uu ahaanayay agteeda xadiidkan marka imaam axmed iyo isagu waa daciifiyey waxaana laga qaadanayaa qabla alfajr in la tuuran karo laakiin culummada mundiri isagu wuxuu yidhi qaala albayhaqiyu wa hada isnaadun saxiixun laa qubaara calayhi isnaadka xadiidkan waa saxiix uu leeyahay wax gubaarana ma leh abu daawuudna waa ka aamusay sida hadda daahir ayb laakiin xadiidkan imaam axmed aadu u daciifiyey waana munkaru yiri waxyaabo badanuuna uu cuskaday nakaaradiisa nakaarada uu u cuskaday waxaa ka mida waxyaabaha uu u cuskaday xadiidka waxaa ku jirto ordaha oo yacni umu salama inuu nebiga inuu umu salamo ku yidhi salaadda subax salaadda subax igu soo haleel meeshan iyada yacnii la yidhaahdo salaadda subax waxaad igu soo haleeshaa mina salaadda subax mina aan isugu imaanno uu yidhi saasaa xadiidka ku jirto salaadda subax suu nebiga ugu ballan oo mino aan isku haleelno sideebuu u dhahayaa nebigu inuu musdelifo ku tukadaa la ogyahay salaaddii subax nebigu musdelifou ku tukaday salaaddii subax umu salama intuu sii diray haddana inuu yidhaahdo salaaddii subax aan mino iskugu imaanno suurtagal maa musdelifouba joogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaaba u cuskaday ka mid tahay iyo idiraab nooc idiraabuu xadiidka ku jira calaa kullin xadiidkan sanadkiisa cillo kama muuqato laakiin cilla khafiya ku jirto imaam axmed uu ku daciifiyey xaafid ibnu katiirna isagu wuxuu yidhaahdaa xadiidka abu daawuud baa wariyey xagga isnaadkuna waa jayid laakiin rawaahu shaaficiyu mursalan xadiidka imaamu shaafici isagoo mursala buu wariyey wa rawaahu jamaacatu min alkibaari can hishaam ibni curwa can abiihi can zaynab binti ummi salama binaxwihi marka mar isagoo mursalaa la warinayaa mar isagoo zaynab ay ku jirto mar isagoo dariiq kale ah waana hal makhraj waxay yidhaahdeen marka halkaa marka amuu ka yimaadaa wax cillo oo khafiyo oo dhaawacayso marka ibnu katiir isaguse wuxuu yidhi walacalla haadaa hayru qaadixin tan inaanay dhaawacin baa la arkaa buu yidhi id qad yakuunu hishaamun can abiihi min adariiqayni labada dariiq meenuu hishaam can abiihi oo iyadoo labada dariiqba ah inuu wariyey waa suurtagal ayb xadiidka marka calaa kullin iyo isagu waa soo dhoweynaya ibnu kaiir ayb bayhaqina sidaasuu tilmaamay laakiin culimmadii mutaqadimiinta kale imaam axmed oo kale iyo raggii arbaabuulcilal xadiidkan waxay leeyihiin waa nakaara ku jirta ibnulqayimna zaadulmacaadka sidaasuu rajaxay qaala xadaanaa moxamed bnu khallaadin ilbaahiliyu qaala akbaranaa yaxyaa marka xadiid ibni salama deliil uma noqonaayo ee midka asmaa qaala akbaranaa yaxya can ibni jurayj qaala akbaranii caطaa'un qaala akbaranii mubiru mukhbirun ayb mukhbir marka waa mawlaa waa mawla asmaa qofkan marka la sheegay can asmaa'a mawla asmaa weeyaan can asmaa'a annahaa ramat iljamrata bay tuuratay qultu waxaan idhi innaa ramayna aljamrata jamradii baannu tuurannay bileylin habeenaan jamratulcaqaba tuurnay qaalad waxay tidhi innaa kunnaa annagu waxaan ahay nasnacu inaan samaynayna haada kan calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam waqhtigii rasuulka qabla alfajar baan tuuran jirnay xadiidka marka haddii sidaan la yidhaha marka maxay noqonaya waa marfuuc marfuuc kutubaha musalax oo dhan saasay sheegayaan oo saxaabigu haddii uu yidhaahdo kunnaa nafcalu calaa cahdi rasuulillaahi oo ku daro waa marfuuc haday qalad tahay waxii baa soo degi lahaa nebigu haddaanu arkaynin de hadduu arkaayeyna waaba taqriir ayb kan waayo marka midka uu imaamu shaafici xadiidka uu u yidhi istixbaab ayuu u baxaa manaasigase sheekh ilalbani isagu wuxuu leeyahay arrinkani waa ra'yun ra'athu asmaa waa ra'yi asmaa binti abi bakar iyadu ay u aragtay ruqsadii markii la yidhi ordaha nisfuleyl baxa yay waxay ka fahamtay inay tuuran karto qabla alfajri xadiidkan marfuuca ahoo isagu aan shakiga lahaynna oo ibnu cabbaas laa tarmu ljamrata xataa tatluca ashamsu waa nas buu leeyahay marka isagu aan ixtimaal aqbalaynin saa darteed marka wuxuu leeyahay ra'yiga asmaa iyo naska marfuuca ah kan marfuuca la hormarna laakiin kan laftirkiisa waa marfuuca inaa kunaa nasnacu hada calaa cahdi rasuulillaahi calaa cahdi rasuulillahi soo marfuuc ma aha musalaxa dib ugu laabta haddii kale waxay noqonaya xadiid walba oo calaa cahdi rasuulillahi ku yimaadan inaan la xujaysanin marka calaa kullin marka masalada masale khilaafi waaye jumhuurtu waxay ku tageen qabla alfajri maya bacda alfajri qabla duluuci shamsi ma ku celinayo hadduu sameeyo waa iska ansaxayaa ayb bacda duluuci shamsina haddaad tuurato cid ku haysata mar ayb marka taa unba hadda weliba wakhtiyadan dambe aadaa loo fududeeyey waxay hadda dadka ku soo degdegaan xataa maba leh qofka isagoo ku dhibtooninoo ku rafaadin oo hadda tuuri karaa berihii dhacdaan oo dadka ku dhiman jiray oo kale ma ah marka qofku inuu iska musdelifadiisa kusoo tukado iska soo baxo afar shan dabaqaa laga tuuraa marka afar shan dabaq meelaad ka tuurto maba weynaysid banaan ayb wixiina meeshii loogu talagala bay ku dhacayaan soo ma garan marka qofna hadda yacnii inuu yidhaahdo xaraj yaa jira maba jiraayaba marka bacda duluuci shamsi in la tuurteen yaa yani ay tahay ayb qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala anba'anaa sufyaan qaala xadaanii abu zubayr can jaabirin qaal afaada rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu waa baxay wacalayhi sakiinatu musdelifuu ka baxay wacalayhi sakiinatu isagoo sakiina xasilooni korkeed isagoo ah xasiloon wa amarahum wuxuu amray an yarmuu inay tuurtaan bimidli xasal khadfi farganka dhagixiisa oo kale inay ku tuurtaan ayb fa awdaca nebigu waa degdegey oo hashiisiiba u dhaqaajiyey fii waadi muxasar waadi muxasar markuu soo maraayeyna hashiisa waa orodsiiyey waadi muxasar meel waxay ahayd iyadu meeshii asxaabulfiil lagu halaagay markaa nebiga hadyigiisana wuxuu ah meelaha dadka lagu halaagay markuu maraayo iyo gaaladu ay markaa degmooyinkoodii la halaagay orod iyuu ku mari jireen maalujaahidka marka waxaa weeyaan marka lasoo baxo musdelifo laga soo tago waadi muxasir haddaad fahmi kartid inaad marka orod ku marto iyo dhagaxa lagu tuuranaayo inuu noqdo jamratulcaqabada dhagax yar oo aan weynayn baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yowmu lxaji alakbar baabu yowmi alxaji alakbar xajkii weynaa maalinkiisa caddayntiisii u baab yahay yani yowmu alxaji alakbar waa maalintee maalmaha xajku dhowr magacayay maalin walbaa magacay leedahay yowmu tarwiya waa maalinta sideedaadoo acmaashu si sunnanimo ah ay u bilaabanayso maalinta ku xigtaa waa yowmu carafa maalinta tobnaadku waa yowmu alxaji alakbar ama yowmu اnnaxri maalinta kow iyo tobnaad yowmu اlqarri ayaa la yidhaahdaa oo xujaajtoo dhan mina ayay ku wada sugan yihiin yowmu اlqarri ayaa la yidhahdaa maalinta labiyo tobnaad yowmu nafri اlawal waa bixitaankii koowaad ninkii degdegayo hadduu dhagax intuu tuurto duhurkii waa iska tegi karaa maalinta saddex-iyo tobnaadna yowmu nafri اtaani ayaa la yidhaha xajku dhanba intaasoo maalmooduu jira isaga dhanba siddeed sagaal toban koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban lixdaas maalmooda xajku dhanba uu jiraa lixdaa maalmood wixii ka dambeeyo waa nin iyo howshiisa dawaafulwidaacaaga aduu kugu xiran yahay qofka dawaafulwidaac unbaa u dhiman dadka aan maka deganayn iyaga ninkii maka deganna hadda dawaafulwidaac lagamaba raba isaga qaala xadaanaa muamal qال xdثna مؤmل بن الفضل qال أخبرna الوليد qال أخبرna هiشام يعلي بن الغاز qال أخبرna نافع عن بن cمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgu وqفa يوم النحri yوم نحri ayuu istaagay maalintii yوم نaxriga bayna الjamaraati buu istaagay jamaraatka dhexdooda في الxajaةi xajkii alatii xajka oo xaja nebigu uu xajiyey faqاala wuxuu yidhi أy yومi hada أy yوmi maalintee ayuu haadاkan u yahay ayu yowmin yani maalinkeebuu haadaa kan ahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen yowmu naxri yowmu naxriga qaala waxa uu yidhi haadaa yowmu alxaji alakbar haadaa kan yowmu alxaji alakbar waaye marka yowmu alxaji alakbar haddii laguu caddeeyey waa yowmu naxri ama yowmu alcaashir maalinta ciidda waay yowmu alxaji alakbar waxaa sidaa loogu magacaabay acmaasha xajka oo dhanba badankeed maalintaas waa ayb oo qofkii waxaa weeyaan camalka ugu horreeya jimratulcaqabuu tuura naxri buu samaynayaa gowrac xalqi buu samaynayaa timii buu xiihanayaa dawaaful ifaaduu samaynayaa waxaa lagu soo gaabiyaa ran xad ran xad ran marka waxaa weeyaan waa ramyun tumma naxrun tumma xalqun tumma dawaafun ayb saas u kala horreeyaa haddii la kala hormariyana isagaa sheegi doono dhib ma leh marka maalinta yowmu alxaji alaكbar waxaa loogu magacaabay maalin shaqo badan wey acmaaluulxaji waajibaadka xajka badana markaasaa la sameeya ramyigu waa waajib naxrigu waa waajib xalqigu waa waajib dawaafuulifaaduhu waa rukni kii sacyi u dhinnaa sacyi bayna safa walmarwuu samaynaya acmaashii badankeedba markaas haddana waa soo laabanayaa mina ayuu u soo hoyanaa tuu ka tago dawaaf soo samey dawaafulifaado haddana soo hoyiyo hadduu doonana dawaafkiisa waqti male dawaafulifaaduu waqti uu bilaawdo unbuu leey lakiin dhammaad male ayb qaala xadaثana moxamed bn yaxya bni faris wahuwa الduhliyu ana alxakma bna naaficin xadaثahu annahu qaala anba'anaa شhucaybu can الzuhriyi شhucayb bn abi xamza can الzuhriyi qaala xadaثanii xumayd bn cabdالraxmaan ana aba hurayrata qaal ayb sanadkii sagaalaaday ahayde qaala waxau yidhi bacatanii abuu bakrin abuu bakar baa i diray fii man yu'adinu maca man yu'adinu dadkii ogeysiinaaye fii man yu'dinu kuwii ogeysiinayey ayuu ila diray ama fii man yu'adinu maca man yu'adinu kuwii soo ogeysiinayey yowma naxri maalintii yowmu naxri biminan fii minan mina dhexdeeda ku ogeysiinayey anlaa yaxuja inaanu xajinaynin bacda alcaami sanadkan kadib mushrikun mushrik anlaa yaxuja ay laa yaxuju ma xajinayay ogeysiinayeen dadka bacda alcaami sanadkan kadib mushrikun mushrik walaa yauufu walaa yatuufa wa anlaa yatuufa inuunan dhawaafin bilbeyti kacbadii curyaanun ku qaawan wa yowmu alxaji alakbar yowmu alxaji alakbar yowmu naxri weeyaan walxaju alakbar alxaju walxaju alakbar xajka weynna alxaju waa walxaju labarka marka laga reebo inta kale waa saxda muttafaqayb maxalushaahidka marka waa yowmu alxaji alakbari yowmu اnnaxri taasuu hadda maxalushaahidkiisu abuu hurayrana sanadii sagaalaad abuu bakar markii wafdiga loo diray ee abuu bakar oo madaxda u ahaa ayaa abuu hurayre dadkii abuu bakar adeegsaday buu ka mid ahaayoo orado dadka meelaha intuu dad badan diray ayuu yidhi orodoo farriintii gaarsiiye dadkan mushrikiinta mushrikiintuna markaa waa xajin jireen baabu alashhuri alxurum bilihii xurmada lahaa caddaynteedii buu u baab yahay ashhuru اlxurum ayuu kuu sheegayaa marka qaala xadaثna musadadun qaala akhbaranaa ismaaciil qaala akhbaranaa ayuub can muxamadi can abi bakrata ana اnabiya salى اllahu عalيyه wali wasalam nebigu khaطaba fii xajatihi xajkiisii ayuu qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi ina الzamaana waqtiga qad istadaara yanii waa soo wareegay ka hay-ati yowma khalaqa allahu الsamaawaati wاlأrda maalinkii alla uu samaawaadka dhulka abuuray hay-adiisii oo kale ayb ayb marka iyagaa waxay samayn jireen nasci wax la yidhaahdo allana qur-aanka uu ku sheego inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri ayb marka waxay nuqsaamin jireen kan tanbay sanadkan bay nuqsaaminayaan kan bay nuqsaaminayaan ayb sidaa bay marka ay yeeli jireen sanadaas marka waxaa weeyaan wuxuu ahaaday sanad marka yacnii bilihii ay u soo noqdeen sidoodii ayb assanatu sanada inaa cashara shahran labiyo toban bilood waaye minhaa arbacatun xurumun afar xurmale baa ku jirto alaaun saddex mutawaaliyaatun waa isxigxigaan dulqacdati wa dulxijati waalmuxaramu waa isku xigaan waana bilihii xajka iyo warajabu mudar iyo mudar rajabkoodii warajabu mudar wuxuu u leeyahay mudar aad bay u weynayn jireen alladii rajabkaas oo bayna jumaadaa wa shacbaan jumaadaa iyo shacbaan u dhaxeeyo aaduu u bayaaninaya yani rajabkiibuu aad yani bayayuu ayuu bayaaninayaan rajabka u dhaxeeya jumaadaa iyo iyo shacbaan mudarna ay aad u weynayn jirtay ayb xadiidkan marka bukhaari iyo muslim baa soo saareen baabka wixii loo baabeeyey iyo xadiidka waa iswaafaqsan yihiin qaala xadaثana moxamed bn yaxya bni fayaad faris mse fayaad qaala xadaثana moxamed bnu yaxya bni fayaad qaala akhbarana cabdاlwahaab cabdاlwahaab bn cabdilmajiid aلhaqafi qaala akhbarana ayuub astikhtiyaani astikhtiyaaniyu can moxamed bni siriin can ibni abi bakrata can الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam bimacnaahu qaala abu daawuud wasamaahu bnu cawn wou magacaabo faqaala wuxuu yidhi can cabdiraxmaan bni abi bakra can abi bakrata fii hada alxadiid oo sidaabuu marka ku wasliyey taqriib mahaysaa taqriib muxamed bnu yaxya bni fayaad muxamed bnu yaxya bni fayaad alla fiiriyo ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yudrik qofkaan haleelin carafata carafa qofkaan soo gaarin carafa qofkaan soo gaarin sidee buu yeelayaa qaala xadaثanaa moxamed bnu kahiir qaala anba'anaa sufyaan qaala xadaثanii bukayr bnu caطاa can cabdiraxmaan bni yacmar addiiliy qaala ataytu الnabiya salى اllahu عalيه ali wslam nebigaan u imid wahuwa bicarafata isagoo carafo joogo fajaaءa naasun dad baa yimaadeen ow nafarun ama koox min ahli nejdin reer nejdi ah faamaruu rajulan nin bay amreen fanaadaa rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii ayuu u dhawaaqay kayfa alxaju xajku waa sidee fa amara rajulan nin buu amray fanaadaa waa dhawaaqay alxaju alxaju yowmu carafa alxaju xajka alxaju xajka yowmu carafa weeyaan maalinta carafa man jaa'a qofkii yimaada qabla salaati subxi salaadda subax ka hor min leylatin habeenna ah min leylati jamcin habeenka musdelifaad fatama xajuhu xajkiisii waa dhammaystirmay carafo waa soo gaaray ninkaas qabla subxi ninkii carafo yimaado leylati musdelifa habeenka musdelifa qabla alfajar ninkii carafo yimaado carafo waa soo gaaray fatama xajuhu xajkiisii waa dhammaystirmay yacnii kuwa kale waa soo gaari karaa wa ayaamu minan maalmaha minaad alaaatun saddex waa faman tacajala fii yowmayni laba maalmood qofkii dhexdooda ku degdego falaa ifma calayhi wax dembiga korkiisa ma ahaanin waman ta'akhara qofkii dib marana falaa ifma calayhi dembi korkiisa ma ahaanin qaala uma ardafa rajulan nin ayuu fangeliyey qalfahu gadaashiisa fajacala yunaadii bidaalika wuxuu gudagalay inuu sidaa ku dhawaaqayo alxaju alxaju carafa ayb mubtadihii baa khabarkii lagu xasriyey muxuu keenayaa marka wuxuu keenayaa marka in rugni weyn inuu yahay yaa laga qaadana ee lagama wado ninkii carafo istaago wax damba ma samaynayo lagama wado waa iska tegi karaa arkaan kale uu leeyahay xajku laakiin carafa arkaanta kale iyagu waa la haleeli karaa laakiin carafaad wakhtigeedu waa kooban yahay hadday tagto bis waa iyada lama haleeli karo lamana soo qaban karo sidaabuu marka ninkan u yidhi mxamed bnu moxamed bnu yaxya bni fayaad muxuu yidhi marka muxuu calaamad siiye daal iyo siin abu daawud iyo nasaa'i qaala abu daawuud wakadalika rawaahu mihraan can sufyaan saasuu isagana u wariyey moxamed bnu kaiir qaala anba'na sufyaan an hayna hadda wuxuu leeyahay wakadalika rawaahu mihraanu can sufyaan ayb moxamed bnu kaiir alcabdi ayuu mutaabacaynaya qaala alxaju alxaju maratayni laba jerbu alxaju alxaju yiri warawaahu yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid alqaطaan can sufyaan ayuu ka wariyey qaala alxaju maratan inbuu yidhi isagu ayb yaxya bnu saciidin alqaطaanna hal mar buu alxaju yidhi labadan kalena alxaju alxaju bay dhahay marka ziyaadaadka iyo alfaadda aad ugu dadaala abu daawuud nacam ayb culimmada xadiidkana aaday ugu dadaali jireen qaala xadaanaa musadadun qaala akbaranaa yaxyaa can ismaaciil qaala akbaranaa caamirun qaala akbaranii curwat bnu mudaris aلطaa'iyu qaala waxa uu yidhi curwa ayb ataytu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigan u imid bilmowqifi mowqifka yacnii bijamcin buu u jeedaa musdelifa qultu waxaan idhi ji'tu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo waan imid min jabalay dayin dayi labadeeda buuroodaan ka imid weydi waa meel iyagu ciddiisa degi jirta meeshaa intay dhirir ka qabtood og tahay labadaa buurood ayaan ka imid yidhi xaggooda aklaltu waan noojiyey madiyatii gaadiidkaygii hashaydii yacnii gaadiidkii aan watay aad baan u daaliyey saan soconayo wa atcabtu waan daaliyey nafsii nafsaddeydana waan noojiyey wallaahi baan ku dhaartay maa taragtu kama aanan tegin min xablin taag taag oo yacnii bacaadka taagagiisa ilaa waqaftu calayhi waan istaagay korkiisa fahal lii min xajin ee xaj ma leeyahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi man adraka macanaa qofkii annaga nala soo haleelo haadihi salaata salaadda ninkii nala soo haleelay na soo gaaray salaadda tee waa marka waa midii musdelifo waa middan salaadda subax waa musdelifo lagu tukanayo maalinta tobnaad man adraka macanaa haadihi salaata wa ataa carafaatin carafaadna tegey qabla daalika kan kaagan yacni ka hor kaaga wakhtigaa yacni kaagas ka horna carafaad tegey leylan xilli habeena ow nahaaran ama maalin faqad tama xajuhu xajkiisii waa taam noqday waqadaa ninkaana waa waqadaa waa gutay tafathahu camalkii lagu lahaa camalkii lagu lahaana waa gutay ama waqadaa tafathahu ziina ka tegistiisiina waa gutay oo ninkaasi ziine iyo dhaldhalaal ee quruxda ka tegay uma liyaqduu tafathahum waliyufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti اlcatiiq qaar waxay ku macneeyeen timaha xeerashada iyo xeebaha ayb waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in carafo iyada la gaari karo qabla alfajri oo maalinta ciidda salaadda subax intaan la tukanin ka hor ninkii wax yar ka istaagaa carafo istaaggeeda waa haleelay idraagga marka la haleeli kara kaas lagu haleeli karo mar haddii waagu baryana waa tagtay xadiidkan marka waa xadiidku ay xadiidkan isaga curwa waxaa loo deliishadaa mabiitu musdelifa inuu rukni yahay iyo waxaa u deliishado ibnu khusayme iyo ragga shaaficiyada qaar kaloo ka mida iyo muxaqiqiinta qaarkood waa rukni bay leeyihin ninkii mabiidkaas ou dhaafo waa u dhammaatay xaj uma jiro mafhuumka xadiidkaana tusaayay leeyihin maxaa yeele waxaa la yidhi salaada subax ninkii halkan ku tukadaa layidhi waa nin baryey bay leeyihin marka in la baryaa in salaaddii lagu tukado waxay ku imaanaya in la baryay leeyihin mabiidku marka waa waajib mafhuumkiisuna waxaa weeyaan xadiidka faqad tama xajuhu wa qadaa tafathahu ilaa ninkaan saa yeelin xajkiisu ma dhammaystirna qaarka kale culammada iyagu yanii imaam shaaficiyada iyagu imaamu shaafici sida laga wariyey inay waajib tahay bay ku tageen mabiidka oo haddii mabiidku qofku uu seego dhiig bedel uu leeyahay bedel arkaanta aan beddelka lahayn oo kale ma aha bedel ayuu leeyahay iyaga marka iyagana xadiidka aanay deliishadeen nin walbaa marka wejudalaaladiis iyagu wejudalaaladooda waa maxay wejudalaalada waxay tahay bay leeyihiin nebigu wakhtiga carafaad ayuu dheereeyey wuquufka ilaa salaadda subaxuu gaarsiiyey ee ninkii salaadda subax ka hor daqiiqado carafaad soo istaagay ninkaas yacni waxaa weeyaan wuquuf waa u xasilay kadibna marka ninkaasna waxaan ogsoonnahay dhahayn mabiitu musdelifo uma xasilin ilaa nin yacnii qabla alfajri daqiiqado ka hor carafaad taagan ma musdelifou baryey ninkaasna suuragal maa inuu musdelifo barya ninkaa haddana nebiga calayhi salaatu wasala waxay leeyihin iyagu marka nebiga maadaama uu ninkan yidhi carafaad qabla alfajri ha soo istaagaba ou idmay idinkaas baa dalaalatu ishaara dalaalada dalaalatu iimaa iyo dalaalatu ishaara ayaa jirto wuxuu ishaarayaa warkaas rasuulka oo uu tusaa bay leeyihiin in marka mabiidkan haddii qofka uunan samaynin inuu xajkiis ansixi karo mar hadduu xajku ansaxayana rugni ma ahanay dhahay dalaalada marka usuulfiqiga marka la dhiganayo dalaalatu iimaaga iyo dalaalatu tambiih iyo dalaalatul ishaarada iyo kuwaan marka dalaalo saasoo kale marka ay leeyihiin amilooyinkan iyo meela waxyaabo kalena way ku miaaliyaan oo yani junubka oo kale waa ku miaaliyaan isaga laftirkiisa ninka waxaa la yidhi wax cunistii iyo wax cabiddii iyo jimaacii waa loo ogol yahay ilaa waagu uu ka baryo waa loo ogolaaday taa waxaa laga qaadanaa bay leeyihin qofku hadduu subaxi soo kaco isagoo junub ah in soonkiisii hadduu xalay niyeystay inuu soonkiisii waa qubaysana soonkuna waa u jiraa maxaa yeeley ninkii loo rugseeyey qubayla alfajri jimaac shaki waxaan lahayn markaa ma dembaabin horta qabla alfajri hadduu jimaac sameeyo ee jimaacii markuu ka dhammaadayba haddii waagu ku baryo ninkaa ma dembaabin fasxa rasuulkuna wuxuu tusaabay leeyihin oo laga dhadhansana ama laga qaadanayaa ninku inay dhici karto inuu soo toosi karo isagoo junub ah mar hadday taa jirtana dalaalatu ishaaro waayey leeyihin marka waxaa laga qaadanaya marka junubku isagoo qofka janaabo qaba uu soo waaberiisto soonkiisiina marka uu u jiraayo tanna middaas unbay la mid tahay labadaa marka wejhu dalaala ayay kala qaateen labadan qolo sida loo badan yahayna mabiitu musdelifa sunno waa waxaan u jeeda waa waajib rukni maasaasaa loo badan yahay faqad tama xajuhu waqadaa tafahahu waqadaa waana gutay tafahahu yacni camalkii lagu lahaa وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم